dunida ayaa si isku mid looga xusaa maanta oo kale toddobiiy labaatanka sebtembar maalinka caalamiga ah ee dalxiiska adduunka kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii ayayna ahayd markii ugu horreysay ee qaramada midoobey u asteyso iyadoona xuska ugu horreysay ee maalinka la qabto kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii dalxiisku waa dhaqdhaqaaqa ah ee dadka ee dalal iyo deegaano ka baxsan nolol maalmeedkooda caadiga ah ee aadaan si ay u helaan nasasho aqoon iyo madadaalo dalxiiskuna waxa uu kaalin weyn ku leeyahay dhaqaalaha isdhexgalka dhaqamada iyo nabadda caalamiga ah soomaaliya waxaa dal hodan ku ah xeebaha dhaadheer oo qurux badan taariikh fac weyn iyo dhaqamo kala duwan oo soo jiidasho leh ayayna leedahay dalxiisku waxa uu qayb ka qaataa horumarinta dhaqaalaha dalxiisku wuxuu abuuraa shaqooyin badan sida hoteelo maqaayido gaadiida iyo adeegyo kale haddii soomaaliya ay dub u ceshato dalxiiska caalamiga ah waxa uu noqon karaa ilo dhaqaale oo xoogan oo kaaba kalluumeysiga iyo xoolo dhaqatadooda sidoo kale dhaqanka ayuu qeyb weyn ka qaataa soomaaliya waxa ay leedahay taariikh qadiimi ah farshaxan iyo dhaqamo kala duwan oo dalxiiskuna waxa uu fursad u yahay in dunida lagu tuso hodantinimada dhaqanka soomaaliyeed sida geela gabayada heesaha iyo suugaanta soomaalida galmudugga waxa ay leedahay goobo caan ku ah dhinaca dalxiiska sidoo kalena door ka qaadan karaa in ay helaan dalxiisayaal badan waa haddii ay ka faa'iidaystaan sida ay qabto xaawo abtidoon agaasimaha waaxda dhaqanka iyo dalxiiska wasaaradda warfaafinta galmudug
aad iyo aad aad iyo aad aada iyo aad gabdhaha reer galmudug waxay caan ku yihiin oo ay sameeyaan waa waa rarada quruxda badan waxay tolaan babiska waxay tolaan cawda waxay tolaan xaarinta waxay tolaan dhiisha waxay tolaan waxyaalahaas oo dhan waxyaalahaas oo dhan ayay tolaan waa sameeyaan agab waxa waaye annaga gaar noo ahoo bare maxamed muuse waa maamulaha xarunta dalxiiska ee dhaqan sama magaalada dhuusamareeb waxa uu sheegay in dalxiisayaashu ay door muhiima ka qaataan kobcinta dhaqaalaha waxa uuna sharaxayaa xaruntiisa dhaqansamo waxa ay u qabato dalxiisayaasha soo booqda dhuusamareeb ee xarumahooda taga
nin horta dalxiiska wuxuu kamid yahay sidaan ognahay il kamid a ilaa dhaqaale oo adduunka u xoog badan waad ogtihiinoo dowlada waaweyna dalxiiska waxay ka sameeyaan dakligood ugu badan waxay ka helaan dalxiisayaasha iyo imaarata iyo goobaha dalxiiska oo laga hirgeliya wadankaas in la maalgeliyo goob dalxiisna runtii waxay u baahan tahay dhowr qodob tan ugu horey waxaa waaye yani qofku inay u tahay hiwaaye wax la yidhahdo ama ay rabitaanka qofka ay kasoo go'do horta inuu sectorkaas inuu maalgashado uu jecel yahay anu hadda markaan samaynayna goobta iskama aanan samaynay jacayl annaga nagu yimid oo maskaxdeena kasoo go'a iyo rabitaankeena ka salaysnaa waanu arkayna yani inaan sectorkaas aan maalgeli karno marka qofkii danaynaya dee inuu sectorkaas maalgeliyo runtii waa sector dhaqaalan leh laakiin dee inuu maalgeliyo waxaa ka horreeya in marka hore asaga kasoo go'do sideedaba saas aa ka horreysa
xasan cabdiraxmaan fantastic oo ah agaasimaha waaxda tababarada ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska oo ah galmudug wasaaradda keliya ee u qaabilsan dhinaca dalxiiska ayaa isna waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxa ay ka wasaarad ahaan ay ka qabtaan dhinaca dalxiiska dabcan dalxiiska waqtigan waxaan rabnaa inaan waqti badan gelino dhaqaalo fara badan la geliyo dowladda galmudug dalxiisku waxa uu fadhiyaa door aad u muhiim ah maxaa yeelay waa meesha aan rabno in bulshada galmudug iyo dhammaantan dunida la tuso wadanka inuu nabad yahay horumar badan laga shaqeeyey dabcan galmudug waxay ka mid tahay meelaha xasiloon ee bilicda iyo horumarkuba waqtigan ee ka jirto dowladda galmudug ee waqtigan uu hogaaminayo madaxweyne axmed cabdikaari qorqortan iyo markii dabcan la sameeyey in badan oo ka mid ah waxyaabaha lafdhabarta oo ah dalxiiskan oo kale iyo amnigaba
dalxiisku waxa uu kor u qaadaa sumcadda dalka marka dalxiisayaal caalami ah ay soo booqdaan soomaaliya waxa ay kor u qaadaysaa sawir wanaagsanna ay ka bixinaysaa dunida kale inay gaarsiiso in soomaaliya ay tahay dal ammaan ah tanna waxay gacan ka geysanaysaa in dalka loo arko meel nabdoon oo soo jiidasho leh